aynu ku bilownay maamul goboleedyada dalka kenya ayaa sheegay in dhanka dowladda dhexe ayna wax lacaga ka helin muddo saddex bilooda wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi ayaa maamulladan ku eedaysay inay si khaldan u isticmaalaan lacagaha la siiyo madaxda maamullo badan ayaa loo haystaa inay hanti dadweyne lunsadeen kuwaas oo qaarkood ay shaqooyinkoodii ku waayeen warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada gaarisa ka soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire dhaqaali darri bahsan ayaa waxay sheegeen inay ku dhufatay kawntiyada dalkani kenya iyadoo kawntiyada qaarkoodna saddexdii bilood lasoo dhaafay shaqaalahoodu mishaaraadka aysan qaadanin iskabadaa inay adeeg bixin ka sameeyaan deegaanada kala duwan ee dalkani kenya wiclif obranya madaxa ururka gabanarada dalkani kenya ayaa waxa uu sheegay habaacsanaan dhaqaale darri bahsan inay ka jirto kawntiyada dalkani kenya taasoo uu ku sheegay in haatan qarkay u saaran yihiin kawntiyada qaarkood in albaabada laisugu dhufto bishii sebtembar aynu soo dhaafinayna wax dhaqaalo ah oy ugu dambeyso dowladda dhexe oga yimaado waxa uu sheegay in ay dalbanayaan sagaashan iyo afar dhibic toddoba bilyan lacagta dalkani kenya taasoo uu sheegay inay noqon doonto mid ay ku kabkabaan xaaladaha adag ee nolosha ka jirto kawntiyada dalkani kenya governor cali binu qorone governorka garisa county ayaa waxa uu ku sheegay nasiib darri baahsan inay ku dhufatay haatan dowlad goboleedyada guud ee dalkani kenya ka jiro wuxuuna sheegay in dowlad goboleedyadii hore dalkani kenya ka jire ay ahaayeen kuwo ka nasiib wanaagsan haatan dowlad goboleedyada dalkani kenya ka jiro
aqoon daraa jirtay oo waxaan wax cusoomu aha laakiin xag dhaqaala fursad aad u weyn oo aan laga faa'iidaysanin ba heleen countigan garis oo kale haddii aan ka soo qaado countigan markii la bilaabayay ama la aas-aasayay waxay la wareegtay shaqaala boqol iyo toddobaatan maalintay ka tegaysayna waxay ka tagtay lix kun iyo saddex boqol iyo lixdan ruux marka labadii sane ugu horo waxay ku tusi inay dhaqaale aad u yar ku bixinaysay mushaarkii shaqaalahan meesha iyada labaatan milyan ay bixinayeen maanta annaka bil walba waxaan bixinaa afar boqol oo milyan lacagtana waa unsla intii wax ku kordhay marka horta fursad weyn bay heleen waxa uu mudane gabana cali bunow qorone soo qaatay in xaaladda haatan isbitaalka guud ee degmada gaarisa ay tahay mid toddobadii bilood ee lasoo dhaafay wax dhaqaalaha dowladda dhexaysan u soo dirin haatanna xaaladda caafimaadka guud ee gaarisa county ay tahay mid haadaan ka sii dhacayso hadda annaka saddex bilood dhaqaalo maan helin wax lacag oo lasoo sidaay ma jirto dowladda lacag ma qabto marka waxaan jirin logusini covid baa imaaday corona baa imaaday dhaqaalihii wuu hallaabay marka dowladda shilinba ma hayday leeyihin hadda isbitaalka weyn oo kalo dhibaatooyin baa ka taagan toddoba bilood hal shilin lacagtiisana budgetkana kuma jirto gaar bay u tahay laakiin toddoba bilood hal shilin lama soo sidayn marka dee wixii shaqo kula say u malaynaya inuu wax kusii socon doono oo ma malaynayo laakiin rajo weyn baan ka qabnaa xaaladda haatan guud ahaan dalkani kenya dhaqaale darrada ka jirto ayaa salka waxay u saaraysaa wasaaradda maaliyadda dalkani kenya musuq maasuq baahsan oo ka jira kawntiyada waxaana horyaala gobonatooro walba warqado iyo dacwado laga soo tabiyey oo intooda badan ah in musuq maasuq fara badan uu ka jiro deegaanada kala duwan hantida faraha badan ee dowladda dhexa laga keenana ay tahay mid si khalad ay u isticmaalaan waxayna intooda badan ka hor muuqdeen guddiga la dagaalanka musuq maasuqa qaran ee dalkani kenya iyo aqalka senadka oo ilaa iyo haatan dacwadahoodu ay ka socdaan halka qaar kalena xilalkoodii ay ku waayeen maxamed faarax shire v o w garisa